bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo jimco ah oo ay sabti soo gelayso taariikhduna ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha juun sannadda labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaanka jam waa degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ku waramayaan in maleeshiya waa saldhigyo halka ay ku lahaayeen ururka al-shabaab duqeymo ay u geysteen diyaarado dagaal oo la tilmaamay inay saaran yihiin ciidamo caddaan ah iyo kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ah kuwa sida gaarka u tababaran kuna salaysan la dagaalanka waa fulinta goobaha mishinada ee loogu talagalay in weerarada ay ka fuliyaan wararka ka imaanaya deegaanka jamaame ee gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka dhacday duqeyn ay fuliyeen diyaarado dagaal duqeyntan ayaa la sheegay in ay wadajir u fulinayeen ciidamo caddaan ah iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo lagu beegsanayay saldhigyo ururka al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka dhagax dheer ee ka tirsan degmada jamaame howlgalka lagu beegsaday saldhigyada al-shabaab ay ku lahaayeen ayaa ahaa mid qorshaysan waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan in mar kaliya ay maqleen daryanka duqaynta oo ku hoobanaysay saldhigyo dhowr ah oo ku taala goobtaasi sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay duqeymahaasi ahaayeen kuwo lagu burburiyey saldhigyo shabaab ay ku lahaayeen deegaanka dhagax dheer muddooyinkii dambena waxaa sii kordhayay qorshaha weerarada ee laga fulinayey ama ay fulinayeen ciidamada caddaanka iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo kuwa sida gaarka u tababaran una qalabaysan fulinta weerarada kediska ah ee lagu qaadayo saldhigyada ururka al-shabaab ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya allaha u naxariistay waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maanta aas qaran loogu sameeyey wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka jubbaland kaasoo ku geerooday qarax ismiidaamin ah oo maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho muqdisho waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey allaha u naxariistay wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka jubbaland maxamed maxamuud yuusuf owlibaax marxuumka ayaa waxaa salaada janaasada lagula dukaday masjid ku yaala gudaha madaxtooyada soomaaliya waxaana salaada janaasada ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda salaada janaasada kadib allaha u naxariistee wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha ee jubbaland maxamuud waa maxamed maxamuud yuusuf ayaa waxaa lagu tuugay qabuuraha ku yaala isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho aaska qaran ee marxuumka loo sameeyey waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed deriye wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka galmud waa gobolada dalka ka jira waxaana sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda soomaaliya oo madasha ka hadashay ayaa sharaxday aaska qaran ee loo sameeyey wasiirka sidoo kale waxay ka hadashay waxyaabihii uu wasiirka ahaa iyadoo dhinac kale eedayn u jeedisay kooxihii weerarka ka dambeeyey ee ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan joognaa aaskii marxuum wasiirkii hore ee dhallinyarada isboortiga dowlad goboleedka jubbaland maxamed maxamuud yuusuf awlibaax oo gacanta xaq daran dishay nabar ka soo gaaray oo udhin u geeriyooday asaga iyo intii kale ee nabarradaasi soo gaareen ee ku dhintay dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay ha u wada naxariisto intii ku dhaawacantayna nabaradaas xanlaawayaasha ilaahay ha u booga dhayo inta bogtoo dhanna allaha guud ahaan ha caafiyo annagana ilaahay gadaashiisa nama fidneeyo naxariis adduuniya mid aakhiraba waa loo baahan yahay ilaahay ha nooga daba naxariisto asaga marti la jecel yahay allaha ka dhigo qabriga allah u nuuriyo allah u waasiciyo iftiin aan ka dambaynina ilaahay ha siiyo awlibaax nasiibkiisa waa mooday ilaahay waa u sakhiray sifaha ilaahay jecel yahay oo lagu tilmaamana ilaahay waa siiyey halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay weerar ay al-shabaab saaka aroortii hore ku qaadeen deegaanka biyocaddeeh ee ku yaala gobolka shabeellaha dhexe goobjoogayaal halkaasi ku sugan ayaa waxa ay sheegeen in saaka aroortii hore dagaalamayaal ka tirsan shabaab oo wata laba gaari oo nuuca soomaalidu u taqaano homey ay tageen suuqa ariga lagu iibiyo oo ku yaalo deegaankaasi biyocadde kadibna ay toogteen laba qof oo kala ah rayid iyo sidoo kale askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya dagaalamayaashan ayaa isku soo ekeysiiyey gawaarida maalinta jimcaha ah xoolaha keenta suuqa biyacadde waxaana qorshe waxaana qorshahoodu ahaa in ay weeraraan ciidanka dowladda ee canshuurta ka qaada suuqa ariga lagu iibiyo ee biyacadde oo ay sheegeen maalintii jimcaha in keliya loo soo dukaamaysi taga halkaasi ninka weerarkaasi ku dhintay ayaa ahaa safar safaraydii xoolaha keentay deegaanka biyacadde sidaa ay inoo xaqiijiyeen dadka deegaanka waa markii ugu horreysay ee al-shabaab maalin cad ay weeraraan suuqa ariga lagu iibiyey ee deegaanka biyacadde ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo ah goob ay inta badan ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya canshuurana ay ka qaadaan sida ay dadka deegaanka ku warramayaan dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa saakay waxa ay weerar culus ku qaadeen dhinaca kale bangi ku yaala magaalada elwaaq kenya ee ku dhow xuduudda soomaaliya wararkan waxaa fuliyey ugu yaraan afar dagaalame oo ka tirsan kooxda al-shabaab oo watay hubka noocyada fudud iyo sidoo kale kuwa culus islamarkaana gudaha u galay bangiga oo lagu magacaabo equel banki oo ka mid ah bangiyada ugu mashquulka badan ee ku yaala gobolka waqooyi bari kenya gudoomiyaha deegaanka ceelwaaq ee dhinaca soomaaliya ibraahim aadan guuleed oo waraysi siinayay qaar ka mida warbaahinta ayaa xaqiijiyay weerarka gudoomiyaha waxa uu sheegay in weerarkaasi uu fuliyey in weerarkaasoo ay fuliyeen al-shabaab waxaa ku dhintay ugu yaraan afar qof tirada kalena tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen sida gudoomiyaha uu sheegay warar madax bannaanna waxa ay sheegayaan in dadka dhintay ay ka badan yihiin tirada afarta qof ayna gaarayaan ku dhowaad toban ruux halka dhaawacyada intaas ay ka badan yihiin weerarka al-shabaab ay ku qaaday deegaanka ceelwa kenya ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalintii shalay saraakiisha booliska kenya ay sheegeen in xuduudda soomaaliya ay kasoo gudbeen in ka badan soddon dagaalamo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab kuwaasoo gudaha u galay gudaha dalkaasi kenya warbaahinta kenya ayaa warar dheer dheeraad ah ka qortay weerarkii saake ka dhacay waxaana ay sheegeen in ciidamada kenya ay ku guulaysteen in ay soo afjaraan dagaalamayaashii ka tirsanaa al-shabaab ee gudaha u galay bangiga al-shabaab ayaa u muuqanaya kuwa kordhiyey weeraradooda ay ka geysanayaan gudaha dalka kenya tan iyo markii ay kenya ka mid noqotay howlgalka midooda africa ee amisom ee ka soconaya gudaha dalkeena soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa shirka isgarabtaagga uganda ee qaxootiga ayaa ku baaqay in qaxootiga soomaaliyeed la siiyo fursado ay ugu shaqaysan karaan dalalka ay martida u yihiin ee nolosha si ay u horumariyaan madaxweynaha ayaa tusaale usoo qaatay sharciga horumarinta oo ay dowladda uganda u dejisay qaxootiga kaas oo siinaya qaxootiga soomaaliyeed fursado ay kula ay kula falgeli karaan dalalka ay martida u yihiin madaxweynaha oo khudbad ka jeedinayay shirka maalinta labaad ka soconaya dalka uganda magaaladiisa kambala ayaa waxa uu yidhi waxaan maanta la kulmay ganacsato soomaaliyeed oo degan magaalada kambala kuwaas oo ii sheegay in ay haystaan xornimo ay ku ganacsan karaan guryo ku iibsan karaan sidoo kalena ku horumari karaan nolosha qaybaheeda kala duwan asigoo ugu baaqay madaxda kale ee qaaradda inay la mid noqdaan uganda fursadana ay siiyaan dadka soomaaliyeed ugu yaraan uganda ayaa haatan martigelinaysa qaxooti qaxootiga ugu badan qaaradda afrika ee tiro ahaan ku dhow hal milyan oo qaxooti soomaaliyeed oo xeryaha dalkaasi ku jira waxaa iyagana lagu qiyaasaa ku dhowaad konton kun kuwaas oo intooda badan ku nool xeryo qaxooti oo ku yaala galbeedka dalka uganda wafdiga madaxweynaha oo ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan aqalka sare iyo golaha shacabka ayaa shalay booqasho ku gaaray xeryaha qaxootiga ahee nakafuri ee ku yaala galbeedka dalkaasi uganda oo ay ku nool yihiin dadka soomaaliyeed warkii ood ka dhagaysanayseen fiidnimadan caawo ah raadiyo wardheer waa anaga inta maxamed nuur amiin ayaa warka idiin akhrinayay intaynu mar kale dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu